cismaan xuseen guure oo ah gudoomiyaha degmada tardo ugu magacaaban maamulka la baxay hirshabeelle ayaa sheegay inay ka carareen degmada tardo ee gobolka hiiraan ayna gudaha u galeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu sheegay inay ku firxadeen howdka isagoona sheegay inay deegaanka uga carareen caqabado haystaa meel ayaadaana aysan aqoonin xaalada tardo wallaahi horto waa sax in ay qalqal jirto oo luqda ay ku kala carareen waa wax jira nimankiina ay yimideen magaalada soo galeen wakti adiga shantii saac abaarinimo ay yimideen waa sax luqdan ku jirnaa marka kolley hadda qofna noogama dhiman oo hadda qofna kuma dhiman marka kolley waa xaalado jira awgeed ayaan magaalada gees uga baxnay dadku wakti adag ay joogaan dagaal mausan ka dhicin si oo xaalad jirta awgeed ayaa ciidamadii awal deegaanka joogeen magaalada uga baxeen ayaguna saasay ku yimideen hadda dadkana meel u aadana ma yaqaano meelay u qaxaana ma yaqaanin caqabado jiray awgeeday uga baxeen hadda kolley saasay tahay dhihi maayo laakiin waa caqabad jirta kabixitaanka ay ka baxeen ciidanka dowladda federaalka deegaanka tardo ayaa imaanaya kadib markii ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii kordhisay weerarada ay ku qaadayso xeryaha ciidanka dowladda federaalka dhowaan ayay ahayd markii ay degmada mukukuri ay dagaal kula wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamadii xamlada kusoo qaaday walaayaadka islaamiga ah ayaa hadda u muuqda kuwa ka farxanaya deegaanadii ay markii hore qabsadeen kuwaasi ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay uga baxeen xeelado dagaal balse hadda waxa ay aqoon-yahanadu iyo dadka u dhuundaloola arrimaha ciidanku sheegayaan inay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii garaacayso albaabada magaalada caasimada ah ee muqdisho